waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
warniyow howshaad si fiican bay horta u socotaa laakiin waxaan rabaa inaan ku bilaabo arrintan way soono noqotay yani oo markii ugu horreysay maaha yani waa sanadkii saddexaad ama afraad ama sanado badan buu daadka dhacaa marka su-aasha noo taala waxaa weeye sidee kan hadda wuuba sii dhammaan rabaa ee kan soo socda aan uga tababshaysanaa marka uu wax looga qaban karaa macnihi u noqon arrintan mar walba breaking news arrintaa way arrinta aniga aada u xiseynaya isaan wax leenlayn waa gartay laakiin xilliga hadda la joogo sida dowladdu u approach garaysay sida maaragtay badbaada dadku u socdo sida loo gaarsiinayo waxyaalaha dibadda ama laga soo aruuriya ama hay-adaha noqoto ama soomaalida sida ay u socotay aragtaa iyada nafteeda muxuma horta dadka anaga soomaalida waxaan ku fiicannahay markay dhibaatooyin dhacaan sida lasu gargaaro waa ku fiicannahay laakiin meelaha aan rabay inaan dadka aan la wadaaga afkaaro waxaa weye wax badan aan ka qoray maalmahan coordinationka ayaa moodaa xoogaa inuu naga liito waxaan uga jeedaa coordinationka macnihii sidii wax laiskugu toosin lahaa haddaan tusaale ku siiyo intaasoo urur ama gruub oo soomaaliya oo yurub mase maraykanka ma halkanba jooga ayaa raba inay gargaar u diraan beledweyn iyo meesha dhibka ka dhacay fikradda ma xuma yani wax loo baahan yahay kulligaan inaan sameyno laakiin sidee laiskugu keeni karaa way su-aasha marka aniga afkaaraha aan dhiibtay waxaa ka mid eh shirkadaha masalan telecommunicationka ama xawaaladaha hadday accounts furi lahaayeen oo la yidhaahdo qof walba intaad meel u ordayso waxaad dhiibaysa hal meel wixii laiskugu geeyo si u sahlanaato marka si hadhowto wixii loo qaybaya ama wax loogu qabto marka ayagoo qoraalna way jiraan hadda ma raba inaan sii gala detailskeeda laakiin coordination bay noqonaysaa arrinta yani sidee waxaan laiskugu keenaa marka muhiimadda ugu weyn taas wey naga maqan baan moodaya waa garta marka shirkadaha telecommunicationka oo kale sideed leedahay macnihii dadku inay nambarada sida e v c ga la isticmaalo kale lacag ugu diraan baa ula jeedada correct ha masalan haddaad eegto masalan wararkana soo gaaraya waxaa moodaa kasoo qaad hormuud ama dahabshiil ama boqol kun ama laba boqol kun ama saddex boqol kun waxay rabto ha noqoto lacag badan bay bixeen waana ku mahadsan yihiin yani waxay kutusaysaa in ay yihiin corporate citizen inay yihiin dad dadkoodii soomaalida wax ku taraya laakiin haddii runta lasu sheego intaa inka badan bu waa la sameyn karay ayagana lagamaba rabo marka fikraddan raba dadka inaan la wadaago waxaa weeye shirkadda isgaarsiinta ama xawaaladda ma aha gruubka ama ayaga maaha wax lagama rabo inay wax bixiyaan waxaa laga rabaa on keliya inay facilitation sameeyaan example baan ku siinaya haddaad muqdisho joogto ama hargeyso joogto doonayso inaad gargaar bixiso sida ugu sahlan waxaa weeye in mobile moneygaada aad ka bixiso oo hal account ku wada dhacdo haddana waa la sameyn karaa shalina waa la sameyn karay kahorna waa lasii sameyn karay haddana inta la sameeyo kan sanad dambe daadka imaan doono waa loo sii sameyn karaa laakiin sababta loo sameyn waayo waxaa moodaa inay ama tahay aqoon la-aan ama caajis ama waxyaalo kale oo haddaan rabin inaan galo inay jiraan marka taawey meesha wiknesska ugu weyn haysto umaba baahnin ba anaka u n iyo qolay kale inayna kaalmeeyaan hadda arrintan aan runtii hoosu sii dhexgalno daadkan maxaa keenay haddii su-aashaa lasu weydiiyo waa la ogyahay hirshabelle madaxweyne leedahay madaxweynaha wax ka badiya ma laha waxa keenay daadkan yani waa qof aqoon u leh warqaduu ka qoray wuu ka hadlay su-aasha waxaa weye maxaa loo sameyn laayay daadkan maxaa keenay waxaa keenay webigii ayaa caradii baa ka badatay biyihii markay maraan meelay aadaan malaha uu fatahaya maa hoos loo qodo oo la sameeya drenching rocket science maaha anaka malihin qof baa dayaxa loo diraya waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye war meeshan webi weeye ee marka uu webiga drayga yahay hala qodo bes xataa uma baahnid walaa u n walaa world banki qofna uma baahnid dadkan shaqala-aanta ee soomaalida ayaa shaqo looga dhigi karaaba maxaa loo sameyn layaa su-aalahan wey marka su-aalaha loo baahan in laga jawaabo waa garta dhanka kale dabcan waxyaalaha ugu waaweyno weli soomaaliya ka socda waa maamulada hadda qaarkood la raba dib in loo soo dhiso maamulka galmudugoo kale iyo maamul goboleedyada qaarkood iyo weli dowladdu aan heshiis fiican ka dhaxayn guud ahaan sida dowladda iyo howlahaas u socdaan weliba galmudug hadda howlaha dowladdu ay ka wadoo la rabo in maamul loogu soo dhiso see aragtaa hadda korna waa ka wada hadlay arrintan aniga mar walba oo la wada hadlayo dhib ma jiro yani haddii wadahadalba uu jiro waa progress wey laakiin mar hadday gaarto dagaal iyo hub iyo askari hadday gaarto its too late markaad tala gacan kuma jirto macnihi waxaa weye mar violence iyo dagaal noqoto waxba hadlaysan marka horta marka u horreysa waa inaan qarino dhahno haddii arrintaba gaartay in askar meel loo diro ama dagaalba u dhaco yani its a failure of a leadership macnihi waxaa weye waad keeni weysay fikrad kale marka meeshaaba rabaa inaan ka bilaabo sheekada oo la yidhaahdo sidee ku gaartay arrinta inuu dagaalba dhaco marka hore hadduu dagaalba yimid that means it's a last resort weliba dagaal gude maan anakan dowlad naguma soo duulin etoobiya iyo kenya naguma soo duulin annakii baa siysana marka taa baa la rabaa in si cadaalada oo reality ah oo macnihi aan ku jirin mugdi looga wada hadlo oo qofka arrintan sameynaya uu yidhaahdo i fail marka waxaan isticmaalayaa marka ama askar ama dagaal baan sameynaya marka taa baan rabaa in qofku uu garto marka hore haddaan la garanin weli markaa runta ma sheegeen waxbaa naga khaldan weli hadda waxaad moodaa laakiin dowladda federaalku siday wax u waday dhankooda inay bahasho u socoto hadda waad moodid inay eh, gacanta sarreeyaan iyagu markay noqoto maamul samaynta galmudug oo kale wax dagaalana ma dhicin marka miyaan la dhihi karin de haddii hadda maamul lasoo dhiso eh, haba noqdo mid eh, dowladda dhankeeda u jarjeere waa wax fiican oo laysu keeno maamulkii E, weli meeshan ka bilaabayna waa meeshii hore baan joognaa haddii wada hadal iyo wada fadhi wax lagu dhameeyo caqli baa ku jiro haddii dagaal iyo askar lagu dhameeyana waxbaa khaldan marka tan baan rabaa inaan isla fahamno marka hore maxaa diidaya laba qof oo soomaaliya oo soomaali ku wada hadlo inay wada fadhisaan oo la heshiiyo haddii taaba ayn jiri karin oo ay noqoto in ciidan la wada lasu keena ama dagaal wax lagu hadlayo then xal maaha kaa haddana beri mid kale unbaa bilaabanaya haddana siyaasadana sideedaba waa the art of possibility yani siyaasad badan ka hadlayno anaga kama hadlayno dagaal kumalihi aniga aan tagno meel oon soo dagaalano taa waa sheeko kale wey laakiin haddaan politics ka hadlayno oon siyaasadba ka hadlayno there have to be possibilities afkaarteeda afkaarteeda way ka duwanaan kartaa laakiin weli waa afkaar ma lasku haysanaa laakiin haddaan gacan isla gaarno then that's a failure marka waxay noqonaysaa qofka xoog badan baa adkaanaya marka taana adduunka kuma shaqeeyo taa meel walbaan soo aragnay ilaa laga soo bilaabo saddex kun oo sano markii biniaadanku uu bilaabay inay demokrasi iyo dowlad ka hadlo waa gartay tan kaloo aada baryahan loo hadalhayay waxay ahayd eh, nidaamka dayn cafinta soomaaliya eh, wasiirka maaliyadda iyo madaxdoo dhan iyo wufuud kala duwan oo i m f iyo world bank ka socda dalka imanayay eh, ra-iisul wasaarahoo eh, dibadda tegey wasiiradoo dibadda tegey Eh, waa mide arrintaas sida prioritiga ama mudnaanta koowaad loo saaray ma mudan tahay muxuuse yahay broseska ama nidaamka day- dayn cafinta ee socda hadda arrintan deen cafinta wax cusub ma aha yani waa process soo socday waqti badan marar badanna waan ka wada hadlay sideedaba fikraddan odhanaysa wax walba waa markii ugu horreysay waxaan rabnaa inaan ka gudubno yani dowlad way soo jiri jirtay waa la soo gudbay dowlad kalaa timid dowlad kalaa timid dowlad kasta waa isku dayda yani ma ahayn wax shala u yimid arrintan marka in soomaaliya deenta lagu leeyahay la cafiyo oo kaba badan g d b gana sheeko cusub ma aha waxaa uun la rabaa marka haddii hadda ay soo dhowaatay oo uu jiro option lagu xallin karo inaan dhana priority ugu horreeyba kan wey sideedabana maba haynaba adiga balgal websiteka baarlamaanka ama websiteka dowladda waxa odhanaya priorityka dowladda one two three four maba haynaba yani maalin walba wax cusub wey falaad baa ka dhacay eh, hirshabelle waa priority number one tomorrow hadday kismaayo wax kale ka dhacaan ayadaa priority noqonaysa marba waxaa moodaa marka the current crisis baa mar walba noo anaka yani dhibka markaa taagan oo number one nooe marka arrintan eh, deenta waa arrin muhiim wey in la xaliyo marka haddii wasaaradda maaliyadda ama central bankiga ama qolo walba oo loo xilsaaray waxaa la rabay inay tiraahdo shaqada number one aan qabanayno tan wey oo habeenii maalinba focuska meesha saarnaado laakiin hadduu focuska aado in la yidhahdo miisaaniyadii baa toban percent kor u kacday ama askartii baa todoba doolar loogu daray waxaa mudaa priority weli inuu khaldan yahay weli marka waana lagama maarmaan in waxyaalahaas kale las xusuusiyo maaha in las canaananayo ama las caaynayo maaha just waxa weye in las xusuusiyo adiga waajib baa ku saaran waajib baa i saaran muwaadan soomaali baa nahay in la yidhaahdo arrimahaasoo kama fiicnen in priority iyo xoogaa la kala duduwo oo meelaha muhiimka ee xoogga la saaro Yani waa shaqo noo wada taalo wey kulligaanaga waa gartay wasiirka maaliyadda mar uu ka hadlayay arrimahanoo eh, dabcan ay meesha soo gashay in soomaaliya sanadihii u dambeysay ay booska ugu hooseysa kaga jirtay dalalka musuq maasuqa eh, lagu yaqaano Eh, wasiirku wuxuu yidhi haddii qoladan eh, in- eh, transparency international ay mar dambe nagu magacawdo inaanu musuq maasuqnahay ama corruption nahay maxkamad baan la aadaynaa wasiirku ma ka badbadiyey ma eh, soomaaliya ma corruptionka ma ka dhammaaday ma ku saxsan yahay Eh, hadalkiisa see u aragtaa maya hadalkaas horta waa adiga waxyaalaha inta badan social media ku qoran waa inaan we have to be careful waa inaan naftaan aan iska aaminin wax walba meesha ku qoran aniga hadalka kamaana maqlin baylo baylo oo meel taagan oo ereyada yiri ma arkin aniga laakiin waxaan arkay un ayadoo qoraale oo laleeyahay bayla sidaas yiri bayle qof yani mutacaalim oo wasaaraddan mas-uulka ee wey marka markaan arkay aniga nafteeda ma rumaysan hadalkaas laakiin kaba soo qaad inay runba tahayba oo uu yiri arrintan waa dacweyneynaa inter- international transparency anigu ma arko priority haddaa arday tahay ama aad tahay qof shaqaale ah ama aad howl hayso dadka kale ayaa adiga ku miisaamaya dadka kale ayay u taalaa inay ku yidhahdaan shaqadii si fiican baa u qabatay ama maada qaban adiga isma miisaami kartid laakiin hadaad tirahda anoo arday ah, aniga grade isa siinayo ama aniga oo shaqaale ah, aniga ayaa oranaya waxaan si fiican baa u qabtay ama ma qabanin fikradda waa laga roon yahay yani transparency international waa urur adduunka o dhan laga yaqaano waa urur sharaf la weeye dadka halkan ka shaqeeya waa naqaanaa hadday soomaaliya ay number siiyaan shaqo ku taala maaha taas adiga beri number kale ku siin karaan haddana teeda kale wax muhiim ah ma ahaba yani maba aha inaan priority ka dhigano dhaano eh, number- who cares yani teeda kale qofka mas-uulka madaxweynaha ama prime ministerka ama wasiirka iyo public figure maalin walbaa lagu caynaya laakiin haddaad tirado qofkii cayba waa dacweynaya ama maxkamadbaa la tegaya waqtiga wuxuu kaaga dhammaanaya maxkamad iyo lawyeran marka aniga waxaan odhan lahaa arrintaas in laga hadlaba ma ahaynba yani howl noo taalaba maaha wax ka muhiimsan baadna horyaala waa gartay asbuuca lasoo dhaafay waxaa sidoo kale magaalada muqdisho kulan ay isugu yimaadeen xisbiyo kala duwan ay ku samaysteen madal ay ku midaysan yihiin lix xisbi waxay guddoomiye u doorteen madaxweynihii hore sheekh shariif ay guddoomiye u doorteen iyo guddoomiye ku-xigeenno sidee u aragtaa ma yihiin xoog maaragta matalan u dhigma dowladoo kale oo mucaarad legitimid ah oo hawshii mucaaradnimada dalka ka qabanaya arrintan mucaaradka ama dowladda joogto arrin muhiim wey horta sababta waxaa weye meesha inuu baalansi jiraa kuma noqon karno waqtiga shuucinimada iyo waqti aan oran karno hal qof keliya ayaa caqliga haysto oo xoogga haysto ma ma soconayso marka mucaarad mar walba waa loo baahan yahay waddankanaa joogno waa ogtahay dowladna way jirtaa mucaaradna wuu jiraa infact baarlamaanka ayaaba labadaba ku jiraan annaka nasiib darro baarlamaanka annaga waa un hal baarlamaan oo baarlamaanka dowladdu baan qabnaa ma qabno dad baarlamaanka ku jiro oo mucaarada ma qabno infact taa nafteeda waa technical issue loo baahan in la saxo oo baarlamaanka naftiisa ay ku jiraan group dowladdii ah iyo group dowladda kasoo horjeeda ama dowladda bedeli kara hadhowti waxyaalahaas waa waxyaala naga khaldan wey laakiin waa iska saxmi doonaan laakiin arrintan taagan ee in xisbiye la sameeyo aniga waxba kama qabo hadduu numberka uu caadi yahay ma xuma yani anaka toban milyan xoogaa unbaaba waxaa laga yaaba dadka voodi karaba inay shan milyan lix milyan yihiin marka in toban labaatan xisbi imaatana ma fiicna inay zero noqotana ma fiicna marka arrin muhiim u wey inuu jiro mucaarad laakiin mucaarad nadiifa oo raba inuu waddanka horu socdo yani wax in la dumiy keliya ma aha dowladdana sidoo kale inay dulqaadato tirada mucaarad duu jiro welcome haddaad fikradda dowladda fikrad ka fiican hayso beri waa lagu dooranaya adigana waddanka maamulaya yani dowladdan maaha dowlad weligeed joogaysa maaha oo looxo maxfuud kuma soo qorin marka beri hadday tagto dowlad kala timaado welcome yani isbedel waa loo baahan yahay mar walba marka aniga waxaan u arkaaba inay tahay horumarba haddii xisbiyaba jiraan as long as xisbiba uu jiro oo wadahadalba jiro aniga waxay la tahay tillaabo hore loo qaaday inay tahay waa garta aragtida dhahaysa wixii hadda ka dambeeya siyaasad walba iyo arrin walba ama dowladdu samaysa ama mid gobol ama mid federaal ha noqoto waxaa laga eegaayo diiradda lagu saaraya twenty twentyg oo doorashooyinka baarlamaanku bilaabanayaan iyo bilowga twenty twenty one oo markaas doorashadii madaxweynaha la qabanaya marka wax walba in laga fiiriyo oo lagu saleeyo doorashooyinka soo socda aragtida dhahaysa see aragtaa tan anaka kelinoo gooni maaha yani dowladaha adduunka o dhan siyaasadu way jirtaa yani it's, it's kind of a game laakiin waxaa dhibka keenaya waxaa weeye haddii wax lagu heshiiyey macnihi haddaan ku heshiinay laba kun iyo labaatanka inay doorasho dhici doonto ama laba kun iyo labaatan iyo kooga inay doorasho dhici doonto qofkii isku daya inuu bedelo ama hab kala keeno aniga waxay u muuqataa inay khaladtahay marka in la hunguriyeyba ma aha wixii mar haddii qoraal bay yihiin oo lagu heshiiyey haddaad dib u noqoto that means waxaa tahay qof hadalkiisa aan la aamini karin hadalkaada haddaan la aamini karin saan kugu aaminaya berri marka inaad wax kalena keeni karin marka arrintaas waxay ila tahay aniga aada looga fiirsa u baahan wixii qoraala oo ama constitution ku qoran ama lagu heshiiyey inaan dib looga laabanin saa rabtidba ku sameey yani soomaali baan nahay dadka kama caqli yarin marka waxaa fiicnaan lahayd in arrimaha hadda laga fiirsado oo intii sanadda marka la gaaro lasxaagan lahaa haddaba la yidhaahdo kaliyali ay dowladda u tiraahdo aniga waxaaba iga fiicnaan lahayd madaxweyneheyga maanta ama prime ministerka intuu soo baxo uu yidhahdo t v-ga yimaado yidhahdo war maalinta waa maalintan ku heshiinay doorashada dhacaysa wayna dhacaysaa marka wax badan baa saxmi lahaa laakiin haddii arrinta mugdi gasho dee khaladaad badan baa imaanaya social media baa wax lagu qoraya dadkii waa lasii wareerinaya marka wax igala quruxsanaan laheyd arrinta in haddaba kaliri loo yiraahdo waqtigii lagu heshiiyey lama gudbi karo and that's it wiil yar oo uu dhalay injineer yarisow yaa waxaa loo magacaabay ama lagu daray soomaaliya safaaradda ay ku leedahay dalka mareykanka shaqaalaha ka mida waa shaqo diblomaasiyadeed marka dabcan dadka arrintaas taageersan de waxay leeyihiin nin caanahoo siyaasiyahoo maaragtay qarax lagu dilay in wiilashiisii ama caruurtiisii wax loo qabto la hormed waa arrin fiican dadna waxay leeyihiin de diblomaasiyad wiil yar oo aan experiencegeedi lahayn in safaaradii diblomaasiyadeed markaasi lagu daro waa laga fiican yahay marka guud ahaan see u aragta arrintaas aniga his excellence cawad aniga horta waxaan ku arkay tokiyo markii ugu horreysay yani wuu cajibiyey aqoontiisii iyo bini-aadinimadiisa mar kalena waxaan ku arkay qaahira haddan saddex wiig kadib marka mararka qaarkood waxaa fiican qofka wasiirka masalan arrimaha dibadda oo kale in discretion loo ogolaado laakiin waan ogaya systemka aniga ee dhan wuxuu iska noqday four point five iyo haddii la magacaabayo safiir in madaxweyne ay gaarto iyo howlo badan oo ayaa naga khaldan laakiin haddaan isku soo duubno arrintan safaaradahoo dhan waxay ku qorxsanaan lahayd in lagu wareejiyo dad badan oo soomaaliya u qalma ayaa jira adduunka oo waddankana matali kara marka qofka safiirka ama qofka waddanka matalaya waa qof sawirkii waddanka laga daawanayo wey laakiin haddaan geyno dad lagu khasbay inay yihiin four point five oo layidhahdo this four point five qabiilkan ayaaba u leh xaq yani taa khald weyn wey يعني هل فاميلي او toban qof ka dhalatay ayaa waxa noqon karaan toban kaba safiir by the way for your own information aan dadka soomaalida waxaan rabaa inaan ogeysiiyo waddankan aan joogno mar ayaa nin naagas qaba laba waddan oo indiya bakistan ay safiir ka ahaayeen yani wa- it's a fact Waa Yeah, hadday because Australia yihiin- 4.5 ma laha ma laha waayo haddii aqoontaadii ay ku ogolaato xaq baa u leedahay laakiin annaka dee principleka ama meeshaan ka bilownaaba laga khaldaneed bu waxaan ihi four point five marka magacaabistaas la magacaabayo qofkan waa akhriyaan nafteeda waa arkay meel ku qoran tahay shaqo u taalo wey wasiirka arrimaha dibadda iyo dowladda haddii u arkeen inay sax tahay waa in aan u ogolaanaa waxaa kasii muhiimsanna waxaa weeye dowladdan hadda noo joogto ayadaa mas-uul naga ah yani ayadaa sharciga dejinaysa qofkii raba fikrad kale inuu keeno ha sugo waqtigiis markuu asagana dowlad noqdo markaa wuxuu raba ha sameeyo adduunka nasaas ku shaqeeya laakiin dowladdii oo jirta haddaan dhahna maya dowladdu wax ma samayn karta qof kalaa samayn kara aniga khalad bay ugu muuqataa milaakiin qofka dhaliilaya xoogaa isdaa dhaliil justified weeye su-aashu Maya, dabcan awooddii dowladdaas kale waa way ka qurxsanaaneen horta processkan oo dhan in la yidhaahdo qofka waxaa lagu siinayaa shaqadu qabanaya awoodiis Ka mar hadday noqotay qabiil iyo four point five iyo waxyaalo kale haddii asaaskiibaa khaldanba yani beeskan ka bilaabayaaba khaldan marka waxaa ku xigo dhanna marka way iska khaldanaan karaan laakiin in this case koley wa- hal ex- hal example wey laakiin kuwo badan oo kale ayaa jira oo sheekadu kusoo ururtay four point five waa in qofku ka dhex muuqdaa by the way sheeko yar waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga hadda kilibaan daawanayay eh, qaybta qaabilsan statistics soomaaliya ayaa qof ka hadlaya wuxuu leeyahay point waxaan rabaa xoogle inaan sheego aniga aad baan u xiiseynaya waayo statistics soomaaliya maba jiraanba yani meel walba soomaaliya aad fiiriso statisticskarga way yaryihiin anuu arrinta xiiseynaya ayaan kilibka daawaday qofka hadlaya marka ee ka hadlayay eh, gruupkan statisticska ama hay-adda statisticska wuxuuba ka hadlayaaba guddiga statisticska naftiisi ayuu leeyahay four point five aniga waa ka maqan nahayba waxaan ordhiyo you're arguing for the wrong reason anna waxaan mooday in laga hadlayaba yani yani hay-addii statisticska ayaa wax naga hadlaysayna see u- see u saxnaa Eh.
haddiiba numberskiiba aan ku sii dagaalamayn ay tahay four point five dee sheekadanada ma dhow marka howlo badan baa noo yaala
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho